أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن bismillaahi araxmaani araxiim waa subax arbaca ah taariikhda hijrigan ay ku beegan tahay laba iyo labaatanka bisha barakeysan ee ramadaan sannadka kun afar boqolafartan iyo toddoba hijriga kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo dagaalka bariga dhexe ayaa galay maalintii labiyo tobanaad waxayna dhinacyada dagaalamaya saaka isku adeegsanayaan gantaallo culus tartanka qur-aanka kariimka ee u dhexeeya dadka waaweyn ayaa la soo gebagabeeyey kadib munaasabad ka dhacday degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe saraakiil ka tirsan taliska ciidanka saliibiyiinta maraykanka ee africom ayaa walaac ka muujiyey howlgallada mujaahidiinta xilli ay booqasho ku tageen magaalada kismaayo inka badan afartan qof ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday shiil baabuur oo ka dhacay dalka kenya xog dheeraad ah ayaa laga helayaa howlgal lagu dilay sargaal sare oo ka tirsanaa murtadiinta haweenka muslimaadka ee ku dhaqan deegaan hoostaga degmada qansax dheere ee wilaayada baay ayaa hadyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ribaadka kaga jira furumaha hore ee wilaayadaas guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaano ka kala tirsan wilaayaadka labada jubbo iyo gado أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن intaas waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo haatanna ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran dagaalka bariga dhexe ayaa galay maalintii labiyo tobanaad waxayna dhinacyada dagaalamaya saaka isku adeegsanayaan gantaallo culus haddaba wararkii ugu dambeeyey ee dagaaladaasi waxaa si gaara ula socday oo aan goordhow wax ka weydiinay walaalkeen nuur cali warsame abuushayba haye abuushayba
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baad u mahadsantahay walaalka xasan cabdiraxmaan abu xasaan xaaladda bariga dhexe ayaa ah weli mid holac uu ka sii socdo iyadoo iyadoo la isweydaarsanayo gantaalada noocyadooda kala duwan iyo diyaaradaha isqarxiya ee xasaano waxaa jirta in gantaallo ay iiraan ku weerareen saldhigyada maraykanka iyo gudaha sahaynada lagu qoray xusuustii dhibanayaashii jasiiradda ebestin waxaa jirta jasiiradda ebestin inay ahayd halkii maalqabeennada iyo siyaasiyiinta caanka u tegi jireen si ay xadgudub ugula kacaan caruurta waxaana dagaalkan lala xiriirinayaa in netanyahu uu trump ku cadaadinayo qaybaha quseeya jasiiraddan sida dad badan ay aaminsan yihiin ee wariyaha fox news ayaa isagoo ka waramaya sida uu yahay xaalka xilligan ay ku sugan tahay magaalada talaabiib ayaa waxa uu sheegay in la maqlayo dhawaqa digniinta hore ee weerarka oo soo noqnoqonaya sidoo kale wuxuu si cad u sheegay inaan la oggolayn in muuqaalo laga duubo goobaha caanka ah iyo aagga muhiimka ah ee talaabiib inta uu ku jiray warbixintan waxaa kaloo uu qiray gantaalada iiraan oo sita bambaanooyin badan oo qarxa inay qaraxyo ka dheliyeen talaabiib xasanow ciidanka ilaalada kacaanka iiraan ayaa waxa ay soo saareen war-saxaafadeed ay baahisay shabakadda al-jasiira kaasoo lagu sheegay in ay bilaabeen weerarkii soddoni lixaad oo ka dhan ah saldhigyada maraykanka iyo bartilmaameedyo ku yaala gudaha sahaynada iyagoo tilmaamay weerarkan inay u adeegsanayaan gantaalada qatar emad iyo shaybar shekan oo dhammaantood lagu xidhay madaxyo qaraxyo ah oo haltan ka culus iyo bambaanooyin ay ku daadinayaan dhowr bartilmaameed oo isku mar ah halka ay sidoo kale sheegeen weerarkan inay qayb ka yihiin diyaaradaha aan duulyaha lahayn ee isqarxiya senatar ka tirsan golaha sanadka maraykanka ayaa isagoo ka warbixinaya kulan albaabadu ay u xirnaayeen oo looga hadlay dagaalka maraykanka oo iiraan kula jiro waxa uu sheegay in kulankaasi oo laba saacdood socday looga hadlay dagaalka wuxuuna xaqiijiyey in dagaalka uu u socdo si aan caddayn lahayn oo aan qorsho fiican lahayn uma muuqato buu yidhi inaan gaari karno ujeeddooyinka aan dagaalkan u galnay runtii ma jirto waddo sahlan oo lagu burburin karo barnaamijka nuyukleerka iiraan buu yidhi sababtoo ah inta badan wuxuu yaallaa meelo dhulka hoostiisa ah ee walaalka xasaan adigoo mahadsan wakaaladda wararka tasniim ee iiraan ay leedahay ayaa sheegtay in gantaalo laga soo riday iiraan ay ku dhaceen magaalada talaabiib muuqaalo la faafiyey ayaa muujinaya saameynta gantaaladan kadib markii ay ku dhaceen magaalada iyadoo la arkayo qaraxyo iyo qiiq ka kacaya goobaha ay ku dhaceen talaabiib loogama baran khasaare sheegid qof kasta oo sawir iyo muuqaal duubana shan sano ayaa lagu xukumayaa si loo xakameeyo jabka sahaynada waxaa kaloo jirta in muuqaalo la baahiyey lagu arkayo nidaamka digniinta bixiya ee sahaynada oo la sheegay inay cilad gashay askarta sahaynada ayaa sheegay inay arrintan baarayaan nidaamka digniinta ayaa ilaa iyo saacdihii lasoo dhaafay laga shekeeyey kadib markii gantaalada maleeshiyaadka isku magacaabay xisbullah iyo iiraan ay ku dhaceen goobo sahaynadu ay ku sugan yihiin iyadoo aan wax digniin ah la helin xarumihii raadaarka maraykanka ee iiraan beegsatay ayaa saameyn xoog leh ku yeeshay xogihii sahaynadu ay ka heli jirtay weerarada gantaalada ah ee ku soo socda dowladda kaafiradda ukrein ayaa waxa ay ku wiirsanaysaa dhiigbaxa ku socda xulufadeeda sidoo lasoo tabinayo dowladda ukrein waxay sheegtay in dalalka bariga dhexe ay saddex maalmood gudahood isticmaaleen qiyaastii siddeed boqoloo gantaal oo ka tirsan nidaamka difaaca hawada ee m i m boqoliyo afar batriot si ay uga hortagaan gantaallo iyo daroon ka yimid iiraan gantaalka difaaca hawada ee m i m boqoliyo afar batriot wuxuu qiimihiisu u dhexeeyaa laba ilaa iyo shan milyan oo dollar xabaddiiba iyadoo ku xiran noocyadiisa horumarsan haddii siddeed boqol uu joogo gantaal la isticmaalay saddex maalin oo keliya qarashkiisa wuxuu gaari karaa saddex ilaa iyo afar bilyan oo dollar waana dhaqaale burbur xooggan oo taabanaya dalalka khaliijka sahaynada iyo maraykanka saliibiga hogaamiya waddanka maraykanka ee donald trump ayaa waraysi uu siiyey shabakadda n b c news waxa uu ku sheegay inuusan meesha ka saarin suurtagalnimada in maraykanka uu gacanta ku dhigo saldhigyada khayraadka shidaalka ee iiraan balse uu sheegay in ay weli goor hore tahay in arrintaa si faahfaahsan looga hadlo trump wuxuu sheegay in qabasho ama xakamaynta saliidda iiraan aysan ka baxsanayn tallaabooyinka uu ka fikirayo ama la tixgelinayo warbixino kale ayaa sheegaya in in aagga qaran island oo ah xarunta ugu weyn ee dhoofinta saliidda iiraan laga yaabo inay noqoto bartilmaameed istaraatiiji ah oo la garaaco qaraq island ayaa ah meesha laga dhoofiyo inta badan shidaalka iiraan waxaana loo arkaa xudunta dhaqaalaha tamarta ee dalkaasi iiraaniyiintu waxay garaaceen dhammaan bartilmaamedyadoodii waxaana fiican in aysan bilaabin mawjad cusub oo weeraro ayuu yidhi trump arrintan ayaa waxay u muuqataa mid trump uu ku doonayo in dagaalka lagu joojiyo war goordhow soo baxayna wuxuu sheegayaa in sirdoonka maraykanka ay xaqiijeen inay arkeen calaamado muujinaya in iiraan ay miinooyin badeed dhigayso marinbadeedka hormus waxaa la qiyaasayaa in iiraan ay qaadan karto opshanka ugu adag oo ah inay gebi ahaan bixirto marinka hormuus haddii ay taasi dhacdana waxa ay arrintani saameyn xoogan ku yeelanaysaa waddamada khaliijka ee ku tanaaday saliidda waxaana ay saameyn doontaa caalamka oo dhan iyo xitaa iiraan lafteeda hadda iiraan waxaay marinkaasi u isticmaalaysaa kaar ay ku gorgortanto waxay u oggolaatay maraakiibta dalalka qaar sida shiinaha iyadoo dalalka caalamka u jeedisay baaq ah in ay marinka u fasixi doonto dal kasta oo xiriirka u jira maraykanka iyo sahaynada
mahadsanid abushayba tartanka qur-aanka kariimka ee u dhexeeyey dadka waaweyn ayaa la soo gebagabeeyey kadib munaasabad ka dhacday degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe yaasir maxamed ayaa warbixintan inoo haya ramadaan waa bishii cibaadada dembidhaafka iyo bishii qur-aanka la soo dejiyey iyadoo laga duulayo fadliga weyn ee ku jira bishan barakaysan waxaa wilaayaadkii islaamiga ah sanad waliba ay martigelayaan mashaariic horumarineed
نزلنا عليك القرآن تنزيلا almaahir bilqur'aan waa tartan xiise iyo xamaasad gaar ah xambaarsan oo loo qabto dadka waaweyn ee qur-aanka xifdisan si loo dardargeliyo barashada qur-aanka kariimka isla markaana la helo bulsho khayraadka ku tartantaa mawsimkii shanaad ee munaasabadda almaahir bilqur'aan ayaa dhowaan waxaa lagu soo gebagabeeyey magaalada jilib ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe taas oo ay mar kale isku arkeen xufaad ka kala socotay wilaayaadkii islaamiga ah munaasabadda oo ahayd mid seer sare ah loo soo agaasimay oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin culimo iyo marti sharaf kale ayaa ka dhacday masjidka dabaqa ee magaalada jilib حفلة مسابقة القرآن الكريم شيء مشروعة ومشجعة وياه من إمامنا في القرآن وقدوتنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم إمام نقاه قرآنك سأنده أنه نتأملنا ومرك أيوت ما ضئن الرسول كينا نغضو تريق عن إفتين صنعين سراجا منيرا وسبيلا مبينا يضريق يوضع ذين الفاعين لبدا الليبانو ذي اللي قول الليبانو tan gaaban ee adduunyada iyo ta dambe daa'imka aakhira labadaba si aynu u helno waxaynu ka dhiganaynaa rasuulka minaan raadkiisa raacno oo aan ku soqonno manhajkiisa iyo dariiqadiisa iyo diintiisa iyo sunnadiisii salawaatullahi wasalaamu calayh mid ka mid ah guddiga musaabaqada ayaa ka warbixiyey qaabka uu tartanku u socday isagoona hambalyo u diray mutasaabiqiinta ugu horeyn allah subxaana wa tacaala ayaan ku mahadinayaa allah waxaan weydiisanaynaa inuu nagu irsaaqo taqwo iyo biri lajnatu taxkiim ashkhaas loo idmaday inay u qumaan hawsha go-aanka gaadhidda iyo xukunka musaabaqadii qur-aanka kariimka ee halkan ka dhacaysa markaasaa darteed lajnatu taxkiim waxay qaadanaysaa qiimaynta mutasaabiqiinta ama tartamayaasha lajnatu taxkiim waxay ka duulaysaa dhowr waxyaabood oo ah in ay dhegaysanayso tartamayaasha akhrinta ay akhrinayaan iyo haddana soo saarista iyo caddaynta mustawayaadka iyo heerarka ay kala joogaan taasoo marka waxa weeye majaallo saddex ah ay ugu muhiimsan tahay meesha laga eegayo ta koowaad waxa weeye xifdiga qur-aanka ta labaadna waa muraacaatu wa tadbiiq alaxkaam altajwiidiya jamiiciha martida munaasabadda ka soo qayb gashay waxaa ka mid ah waaliga wilaayadii islaamiga ah ee banaadir sheekh muuse cabdi caraale isagoo isdultaag ku sameeyey qaar ka mid ah maraaxiisha uu qur-aanku soo maray adduunku waa maraaxiil isdaba joogta oo midba maalin ay dadka soo marayso maanta waxaan joognaa halkan waxaan dib u xasuusanayaa maalmo aan dheerayn oo aan soo marnay oo ragga halkan fadhiya qaar ka mid ahoo badan ay joogeen maalmahaas waxay ahayn maalmo qur-aanka kariimka aan tajiid lagu akrinayn oon la aqoonin waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo xaaliyan hadda aan joogno maanta waxaan joognaa tartan qur-aan kariim ah oo jamiic walaayaat ay ku soo tartameen gebagabadiisa markaad dhegaysato idaacadan barakaysan ee andalus maalin walba iyo saacad walba waxaad maqlaysaa meel heblaayaa lagu soo gebagabeeya xaflad noocaasa ama ha ahaato qur-aan ama ha ahaato culumta kaleo islaamiga ah ama ha ahaato nooc walbay tahay hadda waxaa noo dambeeya ogtihiin oo ma hadda la soo gabagabaynayo tartankii maarata ramadaaniga ahaa oo culumta sharciga iyo wixii la xiriira lagu tartamayo arrintaas iyada ah waa arrinta keenaysa in nagula soo duulo oo nalala dagaalo walaayaadku inay muhadad noqdaan waxyaalaha saldhigga oo ay ka mid tahay munaasabadda ballaaran ee ka dhacday magaalada jilib waxaa sidoo kale ka qayb galay abwaano nuqabo iyo marti sharafka leh waxaana ugu dambayn abaalmarinno iyo shahaadooyin la guddoonsiiyey dhammaan tartamayaashii musaabaqada ka qayb galay haddaba sida loo kala galay kaalmaha iyo kelimaadka kale ee munaasabadda wararka iyo barnaamijteenna dambe ayaad kaga bogan doontaan hadduu alla idmo inshaa allah
mahadsanid yaasir saraakiil ka tirsan taliska ciidanka silibiyiinta maraykanka ee africom ayaa walaac ka muujiyay howlgallada mujaahidiinta xilli booqasho ay ku tageen magaalada kismaayo marwaan maxamed ayaa warbixin arrintan ku aadan inoo haya wafdi saraakiil maraykan ah oo ka tirsan taliska ciidanka maraykanka ee africom ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxay booqasho ku tageen magaalada kismaayo ee xarunta maamulka ridada ee jubbaland saraakiishan ayaa waxaa hogaaminayay taliyaha howlgallada gaarka ah ee maraykanka ee afrika genaraal colo tudor waxaana ku weheliyey safarkiisa xubno saraakiil ah oo ka tirsan taliska africom wafdigan ayaa markii ay tageen magaalada kismaayo waxay kulan la qaateen madaxa maamulka ridada ah ee jubbaland murtad axmed madoobe iyagoona kala hadlay la dagaalanka mujaahidiinta iyo walaaca ay ka qabaan howlgallada mujaahidiinta ee lagu beegsanayo maleeshiyaadka murtasaqada baangaraafta ee maraykanka uu tababaray saraakiisha maraykanka ayaa cabsi ka muujiyey howlgallo mujaahidiinta ka fuliyeen deegaano ka tirsan jubbooyinka oo lagu beegsaday maleeshiyaadka ridada baangaraafta iyo kuwa jubbaland weeraro isugu jiray dagaallo toos ah iyo qaraxyo ay mujaahidiintu ku beegsadeen maleeshiyaadka riddada ee baangaraafta kuwaasi oo ka dhacay labadii bilood ee lasoo dhaafay duleedka kismaayo isla markaana lagu dilay saraakiil iyo maleeshiyaad murtadiin ah mahadsanid marwan in ka badan afartan qof ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday shil baabuur oo ka dhacay dalka kenya sida warbixintan uu ku hayay cabdiqani maxamed inta la hubo ugu yaraan afar iyo toban qof ayaa dhimatay halkaa tiro intaas ka badan ay dhaawacmeen kadib shil baabuur oo ka dhacay isgoos mashquul ah oo ku yaala dalka kenya warbaahinta maxalliga ah ee kenya oo soo tabisay dhacdada ayaa sheegtay in shilka oo ahaa mid culus uu si gaar ah uga dhacay isgoyska malaha ee ku yaala jidka dheer ee isku xidha kitale iyo wabuya ee ka tirsan ismaamulka buungooma shilka ayaa yimid kadib markii darwalka gaari xamuul ah uu kontaroolka lumiyey taasi oo keentay inuu ku dhaco gaadiid kale iyo dad lugtooda maalayey oo ku socdaalayay waddada saraakiisha booliiska ayaana sheegay in shilku dhacay subaxnimadii shalay booliisku waxay sheegeen inay wadaan baaritaanno dheeraad ah oo ku saabsan qaabka uu shilka u dhacay marka laga soo tago dhimashada afar iyo toban qof waxaa sidoo kale shilkan baabuur ku dhaawacmay soddon kale taasi oo wadarta guud ka dhigaysa afar iyo toban qof oo dhimasho iyo dhaawaca dadka dhaawacyada qaba ayaa loo qaaday isbitaal ku yaala deegaanka waabuya ee nawaaxigiisu shilku ka dhacay halka meydadkana la geeyey qolka meydadka ee isbitaalkaasi mahadsanid cabdiqani xog dheeraada ayaa laga helayaa howlgal lagu dilay sargaal sare oo ka tirsanaa murtadiinta howlgal qorshaysan oo geesyada towxiidku ay ka fuliyeen gudaha degmada buulamareer ee shabeellada hoose ayaa lagu dilay murtad muxiidiin khaliif caliyow oo ahaa guddoomiyihii maamulka riddada buulamareer kaasoo dhibaato ku hayay shacabka muslimiinta ee ku dhaqan deegaankaas dhanka kale wilaayada shabeellada dhexe ciidamada mujaahidiintu waxay xalay weerar madaafiica ku qaadeen xerada maleeshiyaadka murtadiinta ee hiil weyne oo ku taalla inta u dhexaysa muqdisho iyo balcad waxaana jira khasaare cadowga gaaray haweenka muslimaadka ee ku dhaqan deegaan hoostaga degmada qansax dheere ee wilaayada baay ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ribaadka kaga jira furumaha hore ee wilaayadaas waa kan bashiir muxiidiin abu ayman dumarka muslimaadka ah ee ku nool deegaanka raamacade ee hoostaga degmada qansax dheere ee wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa muujiyey kaalinta ay ku leeyihiin garab istaagga jihaadka iyo taageerada mujaahidiinta gabdhahan oo ka soo jeeda beesha ansaarta hubeer ee degta magaaladan oo caan ku ah samafalka waxbixinta iyo taageerada ay u hayaan mujaahidiinta ayaa diyaariyey sahay isugu jirta buskut timir iyo agab kale ay ugu talagaleen muraabidiinta ku jilbi xiran furimaha hore ee wilaayada islaamiga ee baay sahaydan ayay gabdhuhu ku wareejiyeen ugaaskooda si uu ugu sii gudbiyo mujaahidiinta ku sugan furimaha tallaabadan ayaa lagu tilmaamay mid muujinaysa doorka ay dumarka deegaanka raamacadda ay ka qaataan taageerada iyo dhiirigelinta halganka iyagoo mar waliba diyaar u ah inay garab istaagaan mujaahidiinta dadka deegaanka ayaa ku ammaanay gabdhahan dadaalkooda iyo siday uga go'an tahay ka qayb qaadashada taageerada ay siinayaan mujaahidiinta taasoo astaan u ah midnimada iyo iskaashiga ka jira bulshada deegaanka dhexdooda waxayna deeqdan ay ku soo aadiyeen iyadoo lagu guda jiro tobanka dambe bisha kheyrka iyo cibaadada badan ee ramadaan waa kuwan qaar ka mid ah dumarka muslimaadka deegaanka raamacade ee bixiya hadaayaadka oo ay ku wareejiyeen ugaas maclimadey ugaaska beesha ansaarta ah ee hubeer ee wilaada islaamiga ee baay mujaahidiinta garab siyaana insha allah kolley tangisaarahasanshina fooftii fadhiidaleeyo lama boqol iyo siyeed saddexla oo tolonyee labaatan loor oo biskude lama boqol labaatan iyo kow oo faroowe saddex kartoon oo tamiree tansangaragacsan tumun haba faardee lixdun haba oo amaamade finaaniyaal farac badan koley intii hoolun haska qaalqaaladiina hakama maliyo kulageline koley walhindisaad iyo ha hindiseen layah alxamdulilah ilaahay ka mahadsan tan kalmay weelane aw malaag adiba kiin lahaa alaabtun amaanuha amaani kii wareejinay adiina ismoodido meeliyanka wafdawnay lafade insha allah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu malaageena xuweeradnayba ka wareejiyaana ammaananka weerana mujaahidiinta inta isu deersiw eegteeda oo yaalkan oo boorayaag walwalba noo fadaaya un hadhownay adduunyo fara badan noo fadaay oo maydharhaay shaqadaas dhan un hambaabeyn oo may dharaayo mujaahidiinta dhammaantiyo hadiyada una may dharaayso halgarab surugna unahan diyaarin walaalaha mujaahidiinta mayba ogaadayana ini gadaalsho jaraan gabro hooyooyinsho eh walaalooyinsho eh haasasjo eh oo mar walbana ka fikiraayaan sii diinta iyo kaxuroo u lahayti qudusna adowga lagu saaro lahay
ugu dambaynna waxaa xafladda wareejinta sahaydaas ka hadlay ugaaska beesha ansaarta ee hubeer ee wilaayada islaamigaha ee baay ugaas macalimaday isagoo mahadcelin allah subxaanahu wa tacaala kadib dhiirigeliyey dumarka muslimaadka ee deegaanka raamacadey gebro sharafta leh wanaag leh dhiima iqaayaha leh wejisho dhilaalahay raayada islaamka wejigakeedi gebroosaanase mahadnagaan may banka mahadnagaane mahadaasna kumutaysadeenna rasuulku nin sheegay danka binaadinka inay mahnag ilaahay mahnago hadiiska saasahay gabadha inta laka sheegay mayba mahadaas kumutaysadeena dadaalka iyo juhdiga dheeraadka iyo biyen iyo o marhaladun haddi la roogo isan araga haytan howlagii fadheedahayano ilaah marsha ummadii may leedhaayis uleesaas isku badanyin iyo hadda may badhata ingirideena inti walaalayasho mujaahidiinta ee garab suruman ilaahay kuma hasan kadibna yoon kuma hanagaan dadaalkaas kaase juhdigaas kaaseyoo biyen miisaanshu asanaasu akhrilaayanka darelena meelyoha ku biyengna ilaahay walbada noo barakila ilaahay mela anka bedel yalena iyada anka mahanagaan saasoo kale mibaa mahanagaane dadaalka haddii laysan bilaawna mar kastaba isa mujaahidiinta isan la garab suruntin iyada idasinka mahanagaana sugna insha allahu tacaala mayba ogaada saana haddii isin gebroogi muslimiinta atin gaar ahaan gebroogi mayleeraayus beeli ansaareed beelu hubeereed isan atin bilaantu wali meelka lakafadaaya lakafade rasuulka sheegi annisaa'u shaqaa'igu rijaal hadiiska saasahaay maanaha bilaanta in megelka maanaha lamjablayo wal shalay in kalmale marka insha allah xuquuqdii megelka lakafadaay iyayoon lakufade mahnagaas kadib islaamka gebro may basiyayhi ilaa marse jare xuquuq dadti inka wiinaytiyas derjiti inka saraytiya may leedhaaysu yaa islaamka geysi maduu korshee la saari gebrohanase haweenka muslimaadka ee ku nool deegaanada iyo degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee baay waxay qayb ka yihiin bulshada muslimka ee ku nool wilaayaadka islaamiga kuwaasoo caan ku ah iskaashiga iyo garab istaagga buuxo ee loo muujinayo jihaadka iyaga oo walaalahooda kula garab taagan dadaallada iyo deeqaha inta karaankooda ah oo ay uga qayb qaadanayaan jihaadka farducaynka ah ee ka curtay dhulkan muslimka ah tan iyo markii cadaabaha duulaanka ah uu cagta soo dhigay mahadsanid bashiir guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaano ka kala tirsan wilaayaadka labada jubba iyo gado aan ku horumarna jubbada dhexe iyo cusmaan axmed dhuubow waxaa wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ka soconaya howlaha gurmadka ah ee loo samaynayo dadka ay saameeyeen abaaraha ka jira waddanka guddiga gurmadka abaaraha qaybtiisa uu xil saaran wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa wada biyo dhaamin aad u xoogan taas oo ka socota degmooyinka bu'aale saakow iyo salagle guddiga ayaa saacadii lasoo dhaafay booyado fara badan u diray deegaano hoostaga degmada bu'aale kuwaas oo guddigu ay ka soo gaareen qaylo dhaaminta biyola'aanta ah ee ka jirta deegaanadaasi guddiga oo ka jawaabaya baahida biyola'aanta ah ee ka jirta deegaanada raaro buulogolol iyo deegaanka landulus ayaa u diray booyado biyo ah kuwaas oo ka ruqaansaday degmada bu'aale iyaga oo wada biyo islamarkaana gaaray deegaanadaasi warbaahinta islaamiga ah ee landulus ayaa qaar ka mid ah dadkii biyaha la gaarsiiyey ka wareysatay xaaladda abaaraha ee ka jirta deegaanadaasi iyo biyaha soo gaaray iidhaamin baana noo sameeyey biyo waan halnay kadibna alxamdu dowladda muslimiinta inaad alxamdu noo gargaaraysin waan sugaynay waan ka sugaynay meeshaan raaral dhahay waa degeneen abaar iyo oon iyo oo daadhacay laakiin haddee ilaahay un baa noo soo gargaariyo walaalahaba haddii bii noo keeneen oo gargaar noo sameeyeen haddan alxamdulilah haddan ilahay un baa ku mahad waxaan joogaa meesha la yidhaaha indulus nidaam oo sharaf leh oo aada u fiican yaa guddiga abaaraha biyaha inagu keeneen si nidaam oo fiicanna meesha waa bacnay baahi aadaan u qabnay aad baa looga faaciday dadkii asagoo walbahaarsanaa oo biyoshubka iyo dhibaatada ay ku dheereen markay biyuhu u imaadeen waa la noolaaday si fiican bay biyaha dadka iu cabeen hadda meesha aan ku joogan wax wax nagu filan waa naloo keenay saacadeena hadda ari baan waraaminayaa arigaas deegaanka undulis abaarta way saamaysay ilaa iyo wara badan baa ku yaallo min walaalo waa ilahay baa mahadlo ilahay khayr ha siiyo nimanka guddiga abaaraha iyo maamulka islaamka ilahay roob iyo barwaaqo iyo kastaba allah na siiyo waxaan joogaa deegaanka andalus guddiga mujaahidiinta abaaraha ayaa gacan xoog la siiyey xagga biyaha marka aad baa loogu reesay biyahaas kow iyo toban tirar baa naloo keenay wakaan dadka dunya aad baa loogu rees baa lagu noolaaday biyo aan la filanaynin oo yaa ilaahay noo keenay xarakada ilaa waraayada ilaa gurmadka awaaraha anagu kulley iyo kulley hadda mahadcelin weyn afar iyo boqolkii buulogolol aan degan nahay guddiga abaaraha ee xarakada waa mahadsanyin biyahana la soo gaarsiiyey oo deegaanka bu-aala hoos tego marka alxamdulilah biyo waa helnay waa helnay waa ka faa'iidaysanay biyihii waa qaybsannay tuulida waa qaybsatay tuulida maraa oon loo kala haaday haddii markii la keenay dibaa loo soo noqday waa la soo tegey biyihii ayaga ahaa waa la qaybsadaa si fiican lagu qaybsadaa buurgool buurgool abaara aa ka dhacay oo la kala haaday aye hadda waa soo laabanay oo markii ay biyaha inoo bilowdan waa imaanay hadda biyihi imaana daafaa nala sii aho bacad abaara kuulaa ka dhacay hadda guryaha imaanay harakada bacad waxaan u baahanna bacad abaara kuulaa ku dhacay raashin in wax noola keenaan rabnaa khayr allaha sii harakada madaxyada alla haraajinin biyaha inoo keenta waa ku noolaana waa waa dhamaanayni waa dhamaanayni waa kaasoo xoolo horta muluq ay bixeen xoolo muluq ay bixeen sida ay ii sheegeen mas-uuliyiinta guddiga gurmadka qaybtiisa wilaayada jubbada dhexe ayaa deegaano badan oo ka mid ah wilaayada waxaa ka socda biyodhaamin waxaana biyodhaamintaasi ka faa'iidaysanaya oo ku noolaanaya dadka iyo duunyada ay saameeyeen abaaraha sidoo kale guddiga gurmadka abaaraha guud oo aan la xidhiidhnay ayaa noo sheegay in ay wadaan howlaha loogu gurmanayo dadka tabaalaysan waxaana wilaayaadka islaamiga ka socda gurmadyada raashin qaybinta iyo biyodhaaminta kuwaas oo si dardar leh kaga socda wilaayaadka islaamiga ah mahadsanid cusmaan jubbada hoosena waxaa warbixintan inooga diyaariyey cabdiwahaab maxamed bukhaari qoysas fara badan oo ku dhaqan degmada badhaadha iyo deegaanada hoos yimaada ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa ka faa'iidaystay gurmad raashin qaybin ah oo uu sameeyey guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose oo hoos taga midka xarakada mujaahidiinta al-shabaab qaar ka mida bulshada ku dhaqan deegaanka santaaro ee hoostaga degmada badhaadhe ayaa markii raashinka la siiyey la hadlay idaacadda islaamiga ah ee al andulus
tuulada santaarlaraasa noola walaayada islaamka horteeda raashinka dhamadkii walaayadasa waa ku maasan tahay ardeeda haaf buri haaf bure haaf sokore laba kasaa loo tegay leh marka ardeeda intaasa dhan aa waa u baahnahay intaas intaas ka badan walaayada islaamka ilaahay walaayada islaamka geedka kuwaanasan ilaahay geedka waa roonahay waxaan joognaa tuulada santaaro walaayada islaamka waxayna siisay ruuc sokor ruuc bariis ruuc bur way ku mahadsan tahay islaamka kor allah yeelo dhinaca kale guddiga gurmadka abaaraha ayaa mashruuc kale oo raashin qaybina ka sameeyey gudaha degmada badhaadheh ee isla wilaayada jubbada hoose waxaana ka faa'iidaystay dad danyar ah oo magaaladaasi ku dhaqan maasha allah waxaa weeye walaal waa fiicanna horta deegaanka dhadaan joognaa waa iska badan alxamdulilah horta walaalahayna harakada oo la siiyeen bariis iyo saliid iyo bur iyo sukur walaalahayna waa ku mahadsan yihiin marka intaa ka badan waan sugaynaa waana khayr badan iyo barwaaqo badanna insha allah ilaga inay rajeynaya nabadgelyo qarbo ilaga isgaarsiisina marka saasa idanta walaalo haa magacayga waxaan dhahaa maxamed cali haye
alxamdulilaahi mahadda ilaahay baa iskale waxaa nala siiyey bariis bur daliig sokor yaa nala siiyey marka walaayada khayr allaha siiyo jitaafiy allah khayr allaha siiyo intaas inka badan waan ka rajaynaynaa howlaha guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weli si habsami leh u socdaa xilli diyaaradaha dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka ay dhowaan duqayn ku dileen mas-uulkii ugu sarreeyey guddigaasi sheekh maxamed sahal taqabalahullah mahadsanid bukhaari dhanka gadana waxaa warbixintan guddiga gurmadka abaaraha inooga diyaariyey casaam carafaat
degmooyinkay deegaanada wilaayada islaamiga ee gedo waxaa weli si dardar looga soconaya howlaha gurmadka ee wada guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana ka faa'iidaysanaya boqolaal dadweyne ah oo ka mid a dadka ay abaaruhu ay saameeyeen ee ku nool deegaanka tuulo barwaaqo iyadoona la siiyey raashiin noocyadiisa kala duwan waxaana gurmadkan la gaarsiiyey boqolaal qoys oo ku nool deegaanka tuulabarwaaqo iyo deegaanada hoos yimaada qaar ka mida dadka deegaanka tuulabarwaaqo oo la hadlay idaacadda islaamiga andalus ayaa ka warbixiyey raashiinka uu soo gaarsiiyey guddiga gurmadka abaaraha waxayna u duceeyeen muslimiintii soo gaarsiisay raashinkan magacayga nuur maxamed ibraahina la yidhaahaa meeshan hadda joogo tuulabarwaaqo weye waxaan ka soo aaday meel la yidhaahaa guraa raashiin baan meeshaan u imid ilaahay baa mahadle qoladeenna siisiin allaha barakeeye annaguna waa u dhib qabnay allaha barakeeye waxoodan wax barakale allah ka dhiga timirayna siiyeen burayna siiyeen saliidayna siiyeen sukorayna siiyeen raashiin wakhtiga hadda bishii sida loo joogo u qiimaha roonoo saxuur iyo afurba galayna siiyeen qoladiina siisay iyo muslimiintiina siisay allaha barakeeye cabdibuulle maxamed baa la yidhaahdaa tuulo barwaaqo raashin bayna siiyeen khayr allah siiyo bariis sokor bur saliid timir baasto muslimiinta maxaa u duceyna kor allaha ka yeelo walaal maxamuud aadan faarax baa layidhahda deegaan tulburqaan joognaa abaarahan allah naga bixiyo muslimiinta raashiga noo soo dhiibtane bedelkooda khayr badan allah siiyo waxaa la yidhaha cabdinaasir cabdi xasan xuseen baa layidhaha waxaan ka imid meel la yidhahdaa yirii haddana waxaan jooga tuulo barwaaqo halkaasaan joognaa waxaan qaadanay raashinka aad arkayso waan qaadanay wuxuu ka kooban yahay bur iyo bariis iyo sonkor iyo saliid iyo timir intaas ka kooban yahay iyo baasto allaha barakeeyo waxayna siina waa u ducaynaynaa ilahay khayr iyo khayr badan ha siiyo muslimiintiina soo gaarsiina khayr allaha siiyo cadowgoodana allaha qabto ilaahayna ha xifdiyo waana u ducaynaynaa xilli loo baahan yahay oo ramadaan oo bishii barakaysan ahayd buu ku soo aaday waa u ducaynaynaa ilahay ha barakeeyo wax ka khayr badan ilaha siiyo muslimiinta o dhan ilaha u gargaaro khaasaan kuwana siiyey ilahay ha barakeeyo iyo kuwana soo gaarsiiyey waa u ducaynaynaa qaada tuulo barwaaqan joognaa maanta waxaa la isiiyey saddex caaf oo raashina timir laba caag oo saliida baa la isiiyey waxaan ugu ducaynaynaa in ilaahay khayr siiyo oo wixii sanay doonahayaan ilaahay siiyo oo gaalada alla naga jabiyo dad muslim haddaan magacayga hodan cali raaldha tuulo barwaaqana jooga ilaahay inuu barakeeya ugu ducaynaynaa raashinka waa baastay iyo saliid iyo bur iyo
guddiga gurmadka abaaraha ayaa weli wada raashin qaybin uu ka sameynayo qaar ka mida degmooyinkii deegaanada walaayada islaamiga ee gedo kuwaasoo lagu gurmanaya dadka muslimiinta ee tabaalaysan ee saamaysay abaarta aad bay u mahadsan yihiin cusmaan axmed dhuubow cabdiwahaab maxamed bukhaari iyo casaam carafaat guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu